xilay maanta dagaal ku dhacay cirir oo degmada ma ku dhicin meel sideed kilomitr u jirta buulo sheekha dagaal ku dhac waa gartay
ciidankii oo local bolic oo deegaanka oo roonta ku jira diidka ay soo weerareen waa gartay
meesha khasaaro badan khasaarta meesha ku dhacday waxaa iga dhimantay hallan hal dhaawacyaala waa qabaa afar dhimasho iyo dhaawac badan waa qaateen waa gartay
ha dagaalkaasaa ku dhacmaan wa waayahay ciidamadan local booliiska aad leedahay ee degmadu leedahay ma ciidan dawladda ay leedahaybaa mise waa ciidamo deegaanka ah
ciidamo deegaanka oo oo degmada joogo oo afar sanadka dagaalamaayo oo degan wa
waxaa kaloo iiga warantaa dadka shacabka wax khasaaraha soo gaara ma jiraa marka laga reebo labada dhinac khasaaraha aa sheegtay
meel shacab joogo malka dagaalamay aagga lagu dagaalamay yaa ku sugan hadda
aagga buulo sheekh oo meel sideed kilomitr u jirta buulo sheekh ama madaka kala baxa alla isku xalay meesha intaas ayaa ka gaarta wax shacab ay haba yaraato oo khasaaro gaarta kuma jiro meeshaas ma waxaa u tagteen socdaal oo ciidamadu ay ku gaareen mise saldhigay ku lahaayeen
ciidankan adinada alaaxidan meel saldhig ku yaala an laxeen oo shablex yaroa
waaya marka muhiimadda aagga lagu dagaalamay waa meel noocee ah oo al-shabaab marna hadda ka hor toddobaadkan gudihiisa idinka soo weerareen
meel oo aaga oo qoxyool ay degmada hoos imaado oo an u dheereena waay nimankaan nabaddiidka ay oo islaamka dhibaaya meesha shacabba aan dhibin diyaar oo axeeyan aa looga tago waa gartay waaya marka ciidamadiinan oo deegaanka ah ee aad samaysateen ee afarta sano meesha ka dagaalamayo awooddooda iga waran yaa idin caawiya
allaana caawiyo oo ciidamada oo emasom walaalaha ay waa joogeen alla hadda maanta dagaal maku sharan xambirkii shalamboodna rag militari ahaa joogaa oo gurmud ahaan waa noo imaadaa ragaan rag afar sanabka dagaalamayo dhulkan oo iska joogawa markan way idinku soo lalaabteen dagaaladooduna way isxigaan toddobaadkan gudihiisa mar bay ahayd markii aad dagaalamayseen oo aad leehedeen waxaa ka dilnay nin sargaal ah oo militariga shabaab ka tirsan maxaa soo celceliyay dagaalkooda
ornabad manahan dagaalana waa ujoogna afar sana waa ku dagaalamayna wax ka nooc kasta baaxaato dagaalka noogu haraayo aan kula hadlaayo aa difaca ku jiraa oo meel u dhig oo afar kilomitr qoryool ujarta dhalan oradhacaha oo kala liibaan leeraha hadda teeganahay waana sugaa mana diifanayo aanka dagaalama deegaan anaa dhasha nimankan deegaanma u dhalan laman islaamka dhibaayeen oo khawaarijis oo nabaddiida waayo aanka dagaalama oo shacbiga anoo dagaalama anaa diyaar u ah